habeen wanaagsan dhegaystiyaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimco ah toddobiyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya cudurkii soomaaliga wuu nala joogaa weliba si ba-anu noola joogaa tirooyinka ilaa iyo baaritaanka markii la bilaabay waxaan moodaa inuu iska labalaba jibaarmayo waana cudur aada halistiisa u leh si xooga u faafaya gaar ahaan dhimashadiisa ay badan tahay oo sistamyadii caafimaadka oo jiray adduunka kullikooda qaylisiye ama mid dhisan ha ahaado ama mid awalba iska liita ha ahaado waxa weeyaan cabsi weynaa jirto in in cudurka ku baaho mujtamaca soomaalida gudahooda waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo weliba jabuuti oo maanta xaqiijisay boqol koob iyo afartan qof oo kiisas cusub oo cudurkaasi ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo dulmaro cabdixakiim maxamuud shirwac
xilli xanuunka covid sagaaliyo toban uu dunida ku faafay ayaa dowladda maraykanku ay soo bandhigtay saddex marxaladood oo dib loogu howlgelinayo howlmaalmeedkii caadiga ahaa ee waddanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagoo ay garab joogaan guddida gaarka ah ee qaabilsan xanuunkan covid sagaaliyo toban islamarkaana khamiistii shalay warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dalka dib loo furi doono waxaana madaxweyne trump sidoo kale uu shaaciyay hannaanka hawshan loo raacayo iyadoo intaasina uu kusii daray in feejignaan la samayn doono islamarkaana aada loo taxadari doono wejiga koowaad ee hawshan ayaa tilmaamaya in dugsiyada iyo goobaha lagu caweeya ay xidhnaan doonaan balse goobaha lagu cibaadaysto kuwa lagu cunteeyo shaneemooyinka meelaha lagu jimicsada iyo weliba kuwa ciyaaraha lagu dheelo iyaga dib loo furi doono iyadoo si adag loo ilaalin doono in dadku ay isu dhowaadaan wejiga labaad ayaa isaguna tilmaamaya in dugsiyada dib loo furo islamarkaana safarada aan muhiimka ahayn iyagana la fasaxo hase yeeshee badi shaqaaluhu ay guryaha kasoo shaqayn doonaan halka wejiga saddexaadna uu tilmaamaya in goobaha shaqo aan aada loo ilaalin hase yeeshee dadka u nugul xanuunadu ay bulshada kusoo dhex laaban karaan iyagoo ku dhaqmaya hannaanka kala fogaanshiyaha dhinaca qaaradda afrikana sida lagu xusay warbixin maanta soo baxday oo uu sameeyey maxad cilmi baadhis ah oo ku yaala magaalada london ayaa tilmaamay in qaaradda afrika la filayo in xanuunka covid sagaal iyo toban ay sanadkan ugu dhiman karaan dad gaaraya saddex boqol oo kun oo qof waxaa kaloo ay warbixintu custay iyada oo soo xiganaysa guddida dhaqaalaha ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan afrika in haddii aan wax falcelina lagaga hortegin xanuunkan ay suurtagal tahay in saddex dhibic saddex milyan oo qof a u dhiman karaan sidoo kalena uu ku dhici karo hal dhibic laba bilyan oo qof sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in haddii si adag loo dhaqangeliyo kala fogaanshiyaha dadka islamarkaana dhanka wanaagga laga eego laga yaabo in qaaradda afrika ay xanuunkan ugu dhintaan boqol iyo labayo labaatan milyan oo qof qaaradda afrika ayaa jimcaha maanta wadar ahaan dadka xanuunka uu soo ritay amaba uu kusoo dhacay la sheegay in ay marayaan siddeed iyo toban kun oo qof wasiirka caafimaadka ee dalka jarmalka ayaa maanta sheegay in faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkaasi la maareeyey maadaama dadka ka bogsanaya xanuunku ay ka badan yihiin tirada dadka uu soo ridanayo amaba uu kusoo dhacayo wasiirka caafimaadka dalkaasi jenis span oo jimcahan maanta warbaahinta la hadlaya ayaa isbarbardhi ku sameeyey dalkiisa iyo weliba wadamada kale isagoo sheegay in waddankiisu si fiican wax wado waxaana hadalkiisan uu imanayaa kadib markii toddobaadkan ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela markel ay sheegtay in la qaadi doono tallaabooyinkii u horreeyey ee lagu dabcinayo xayiraadaha islamarkaana iridaha loo furi doono qaar ka mida dukaamada toddobaadka soo socda hase yeeshee iyada waa ra-iisul wasaaraha iyo weliba wasiirkeeda caafimaadku waxa ay ka siman yihiin oo ay xuseen in xayiraadaha la soo rogay in yar in yar la dabcin doono ugu dambayntiina dalka shiinaha ayaa maanta sheegay in dad ka badan tiradii markii hore la filayay ay xanuunkan covid sagaal iyo toban ugu dhinteen gobolka wuhaan ee dalkaasi gobolkan oo ah halkii uu xanuunkani ka soo bilaabmay ee dalkaasi shiinaha ayaa tirada dhimashadu ay kor u kacday boqolkiiba konton saraakiisha caafimaadka gobolkaasi ayaa war ay soo saareen ku sheegay in kun laba boqol iyo sagaashan qof oo kale ah ay gobolkaasi xanuunkan ugu dhinteen taasoo wadarta guud ee dadka halkaasi xanuunkan ugu dhintay amaba uu ku dilay ka dhigaysa saddex kun sideed boqol iyo sagaal iyo lixdan qof waxaana sidoo kale mas-uuliyiintu ay kordhiyeen tirada dadka la xaqiijiyay in xanuunkuu ku dhacay kuwaasoo wadar ahaan iyagana ay ku sheegeen inay noqdeen konton kun saddex boqol iyo saddex iyo soddon qof
aynu ku bilowne dalka jabuuti dowladdu waxay maanta mar kale shaacisay tirada dadka ay ka heleen xanuunka covid ee uu keeno fayraska korona maanta oo keliya dowladdu waxay sheegtay in xanuunkaasi laga helay boqol koob iyo afartan qof maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o a sagal siciid faarax oo arrimahani ka waraystay warbixintii ugu dambeysay ee soo saartay wasaaradda caafimaadka colaad waxay ku sheegeen in boqol iyo koob iyo afartan qof oo cusub laga helay maanta cudurka coronavirus kadib baaritaano ay ku sameeyeen kun shan boqol iyo lixdan qof guud ahaan dalka jabuuti marka laisku wada daro dadka qaba waa toddoba boqol iyo soddon iyo laba qof waxaana baaritaan lagu sameeyey lix kun iyo shan boqol iyo konton dadka ka badbaadaya ama ka bogsanaya way soo yaraanayaan ilaa wiigan toddobaatan iyo lix qof ayaa hadda ka baxday ka bogsootay laba qofna way dhinteen dhimashadu waxay ku egtay calaadwa labadii qof ee hore dhintay waa gartay sagal laakiin markaad fiiriso nambarada maalin kasta soo baxaya shalay oo kale haddaad fiiriso maanta haddaad fiiriso waxaad moodaa in dalka jabuuti tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan ay soo kordhayaan maxaa ugu can bay leeyihiin saraakiisha iyo dhakhaatiirta caafimaadka runtii colaada waa runta shalay waxay ahayd boqol konton iyo lix maanta waa boqol afartan iyo kow aad buu isu soo tarayaa wuu soo badanayaa waxaa sababta lagu sheegay sida madaxda dowladda madaxweynaha shalay wasiirka caafimaadka oo hadlay ay ku celcelinayaan dadku inay qaataan amarada dowladda oo guryahooda ay joogaan markaad fiiriso colaado bandow dalkao dhan wuu saaran yahay laakiin weli xaafadaha ama dadku ma aha kuwo qaatay amarkii oo dadku weli weysla joogaanoo meelihii shaaxyada laga wada cabayaa dhalinyaradii kubaddii bay ciyaarayaanoo laadhuub waxaad moodaa in la siiyey xorriyad badan ay wax badan ku sameeyaan marka inta badan madaxdu way ka digayaan laakiin weli dadkii colaado maaha kuwo u dhaga nugul markaad dhex socoto xaafadaha ma arkaysid dad qaba maask ama wixii protectionka waxa laga yaabaa markay toban qof hadday ku dhaafto waxa laga yaabaa hal qofoo wata inaad aragto marka inuu sidaa u faafo waxaa lagu sababaynayaa dadkii aan weli qaadan amaradii dowladdu ay tir guryaha la joogo iyo bandowgii dareenka guud ee dadka jabuuti markaad fiiriso marka laga soo tago amarada aanay qaadan xanuunkan meelo badan oo dunida ah soomaaliya ay ka mid tahay dadku waxaad moodaa inay dafirayaan qaarkood oo ay leeyihiin wax jira ma aha dareenkaa ma ka jiraa dalka jabuuti absolutely wuu ka jiraa aad iyo aad wuu ka jiraa dadka markaad tiraahdo warar xanuun baa jira la sheegaya waa maxay waa isla joogtaano waxay ka oranayaan waxaani wax jira ma ahaba dad baa ka oranaya waa kaduudiyihiiyo xumaaday waxaani wax jira maaha caalamku si khaldan buu u qaatay waxay ka oranayaan anagu muslim baa nahay waxba nagama tarayo iyadoo dad badana muslim ay u dhimanayaan dadka qaar waxay ka oranayaan waddankayga waa kuleyl oo kuleylka naga celinaya iyadoo la sheegay kuleylka inuus waxba ka celin karin marka runtii dadku ma aha weli kuwo intii laga rabay taxadar muujinaya guud ahaan dalku waa xiran yahay lakiin xaafadaha magaalada weli waa iska caadi dadku dareenkaas aadka ah ma qabaan marka waxaad moodaa weli inay u baahan yihiin in loo badiyo wacyigelinta ku saabsan in dadku guryaha ay joogto saar ahaan oo kale dhallinyaradoo kale markay banaanka usoo baxaan banaankii bay ku ciyaariyaan kubaddii meelihii bay isla joogaan xaafadii markay ku noqdaan hadduu haleelo xanuunkaasi saameyn waxay ku yeelanayaan qoyskii oo dhan marka runtii dadku waxaad moodaa inay wacyigelin saa'ida u baahan yihin in la siiyo colaad mahadsane taasi waxay ahayd sagal siciid faarax wariyaha v o a ee jabuuti oo khadka telefoonka ugu warramaysay maxamed colaad xasan cudurka coronavirus ayaa weli dunida la daaladhacaysa la tacaalidiisa waxaana bukaanada uu soo ridanayo ay yihiin kuwo aad u badan iyadoo ay barbar socdaan tijaabooyin iyo cilmo baarisyo caafimaad oo saynis yahanada ay ku doonayaan in tallaal iyo dawo ay ugu helaan cudurka cisbitaal ku yaalla magaalada chicago ee waddankan maraykanka oo bukaanada covid ee xaaladoodu liidato ku daweeyey dawada fayraska lagula dagaalamo ee la yidhaahdo remdesivir ayaa sheegay in bukaanada ay u adeegsadeen dawadaasi ay si deg deg ahi uga soo kabteen xumadii iyo neefqabatikii ay haysay muddo isbuucana cisbitaalada looga saaray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkan waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u soo bandhigay guddoomiyaasha gobolada ee dalka maraykanka wadiiqooyin dhowr qaybood leh oo la doonayo in looga soo kabto hoosudhaca dhaqaale ee uu keenay cudurka covid aaoan isagoo doonaya in xaaladda caadi lagu soo celiyo gobolada ay kiisaska cudurka covid aaoan hoos usii dhacayaan nolosheenna ayaan mar kale bilaabaynaa ayuu yidhi madaxweyne trump oo ka hadlayay aqalka cad waxaan mar kale bilaabaynaa dib u cusboonaysiinta dhaqaalaheenna ayuu hadalkiisa sii raaciyey habraacan cusub ayaa ujeedkiisu yahay in lagu khafiifiyo xanibaadaha goobaha ay yar tahay khatarta isku gudbinta cudurka covid iyadoo goobaha cudurkani faraha ba-an ku hayana ay sii wajihi doonaan xanibaadaha haatan saaran maraykanka ayaa ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus iyo weliba tirada dadka u geeriyooday cudurkaasi waxaana haatan ay tirada kiisaska cudurkani uu soo ritay ay kor u dhaafaysaa ilaa lix boqol iyo toddobaatan iyo kow kun oo qof halka ay cudurkani u geeriyoodeen dad dhan soddon iyo saddex kun laba boqol iyo siddeetan iyo lix qof dunida oo dhan ayaa cudurkani wuxuu helay dad gaaraya ku dhowaad laba milyan iyo laba boqol oo qof iyadoo tirada dhimashaduna ay gaarayso boqol afartan iyo lix kun oo qof dunida oo dhan dhanka kale saraakiisha shiinaha ayaa ku waramaya in ku dhowaad kun iyo saddex boqol oo qof oo dhimasho ah oo cudurka coronavirus ugu geeriyooday magaaladii uu ka soo bilowday ee wuuha aan horey loo diiwaangelin arrintan ayaa xaqiijinaysa walaac ay qabeen khubarada caafimaadka iyo dowladaha qaar ee dunida oo ah inaanay shiinuhu soo bandhigin tirada rasmiga ah ee kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid sagaaliyotoban amaba dadka u dhintay cudurka covid sagaaliyotoban oo ay wadamada caalamku aad ula tacaalayaan ayaa sababay in dhaqaalaha dunidu uu hoos u dhaco maadaama ganacsiyo badan albaabada loo laabay tallaabooyinka lagu xakamaynayo cudurkaasi darteed dalalka qaniga ah ee reer galbeedka ayaa waxaa dhaqaalahooda saameyn adag ku yeeshay cudurka covid sagaaliyotoban hase ahaatee dalalkan ayaa awooda inay ku kabaan xirmooyin dhaqaale si loo caawiyo ganacsatada yaryar iyo weliba qoysaska la daala dhacaya dhibaatada kasoo gaartay cudurka coronavirus dalalka saboolka ah iyo weliba kuwa dhaqaale ahaan soo kobcaya ayaa doonaya caawimaad dhaqaale oo ay ka helaan dalalka qaniga ah si ay awood ugu yeeshaan inay xakameeyaan faafitaanka cudurka coronavirus sanduuqa lacagta ee dunida ee i m f ayaa sheegtay inay diyaaru tahay inay fuliso awooddeeda dhaqaale si ay u caawiso wadamada saboolka ah ee u baahan wadamada ugu dhaqaalo badan caalamka ayaa sidoo kale ogolaaday inay si kumeel gaar ah u hakiyaan waajibaadka deyn cafinta ee saaran wadamada saboolka ah oo intooda badan ku yaala qaaradda afrika aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysaneyseenna waa v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno khatarta xanuunka koronafayras inta ay la eg tahay welwelka laga qabo in cudurkani uu bulshada ku dhex faafo iyo sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo waxyeeladiisa waxaana maanta barnaamijka marti ku ah dhakhaatiirta kale ah agaasimaha cisbitalka guuleed ee magaalada muqdisho doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef maraynka waxna ka dhigay jaamacadda banaadir madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur oo ka howlgala xarunta caafimaadka rejo ee magaalada muqdisho iyo doctore saluul maxamuud maxamed oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo doctor axmed yuusuf guuleed sidee u aragtaa xanuunka covid sagaal iyo toban iyo qaabka ugu faafayo wadamada caalamka gaar ahaan soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu casuntay in aan dood ka sameyno annagoo takhaatiirtii dalka ah coronavirus waxa weeyaan waa musiibo ka mida musiibooyinka bini aadanka ku dhaco oo xag ilaahay ka yimid wuxuuna sababay wuxuuna geystay aafo aada u weyn oo xag nafeed iyo xag dhaqaale iyo xagga dhaqan bulsho intaba ah sidaan la soconno dhimashada hadda adduunkoo idil markii la yidhaahdo waxay ku dhowdahay maantada waxay ahayd maanta duhurka waxay ahayd waxay kor u dhaaftay boqol iyo labaatan iyo lix kun ayay kor u dhaaftay dadka cudurka qaadayna waxay ku dhadhawaayeen laba milyan ay ku dhadhawaayeen marka waa garan kartaa muddo gaaban saddex bilood afar bilood gudahood cudur muxuu aha saas u fiday oo saas u aafeeyey adduunka gaar ahaan wadamada hore u maray yurub iyo maraykanka markaan usoo noqono dalkeenna dalkeenna xaqiiqa waa cudurka waa jiraa waana la xaqiijiyey wasaaradda caafimaadkana waxaaweyn waxay xaqiijisay in loo dhintay dad badanna kooxana loo karantiilay marka laakiin ilaa hadda ma uusan gaarsiisana sida maaragtay wadamada horuu maray sida ugu fiday weli waxa weeyaan ma uusan gaarin heerkii biikii muxuu ahaa laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga najeeyo maadaama muxuu ahaa dhib badan iyo aafo badan uu u geysanahayo bulshada
horta covid waa cudur jira waayo coronavirusa keena coronaviruska waa cudur soo jiri jira waayo soo jireen ahay waagi hore dadka hergab uu ku keeni jiray virusyada hergabka keena oo kamid ahay sida influensada iyo aadano virus rs d-ga iyo waxaasoo kale oo kamid ahay balse hadda midkan waxaad moodaa mid dabeecad kala yeeshay inuu yahay xataa wadamadii iskusi u dili maayo markii dhimashada china ay iyo ahayd america waa hadda talyaanigana boqolkiiba sagaal iyo ku dhawaa iyo spain iyo ingiriiska iyo marka viruska lama baran kara adar haddii uusan sanad soconin wax la baran karaa ma aha in la degdega looma baahno cudurkii soomaaliya wuu nala joogaa weliba si ba-ana noola joogaa tirooyinka ilaa iyo baaritaanka markii la bilaabay waxaan moodaa inuu iska laba jibaarmayo marka waxaa loo baahan yahay feejignaan dhab ahaa loo baahan yahay cudurka wuu nala joogaa wuu nala darsay communitiga wuu ku balaartay dhakhaatiirtii hadda si zaa-iday u arkayaan runtii calaamadaha fiiraha ay ka arkayaan sida aan maqmaqlayo dad yar ma aha tabar ma jirto daaweyna ma jirto waxaa la rabaa sida keliyahoo la yeeli karo in bahalkan la iska dhooro sida la iskaga dhoorayo oo cadaan ah waa ha taabanin hoos iska gelina ha isislaamina qofkii qanaya isku arkaa gurigiisa iska joogo laakiin wax kale oo haatan oo tabara oo laga qaban karaa ma laha taa awgeed waxaa la rabaa dadkiina aniga ma qaba dadkiina lama xiri karo dowladda weyn dadaashiyo bandow iyo waa la soo rogi hadda laba saac ilaa wixii ka xageeya laakiin maalno idilaan soomaaliya la xiraya dadka gaajo looma leyn karo cudurka wuu nala joogaa waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu naga qabto inaan ala barino afkan aan xirino kulligiisan oo dhanna doctore saluul dhinacaaga si kooban haddii aada uga waranto xanuunka coronavirus iyo sida uu dunida halista ugu hayo bismilah asalaamu calaykum raxmatullah marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama v o a noo furtay kulankan aadaan idinkaga mahad celinaya marka labaad covid nteen saan ognahay adduunka wuxuu ku bilowday decembar ilaa iyo haddana mar walba wadan ayuu soo gaarayay ilaa uu noqday heer uu adduunka dhan hadda wada gaaray qaarad ka maqan aysan jirin qaaradihii adduunka o dhan oo wada gaaray iyo wadamadiiba waana cudur aada halistiisa u leh se xooga u faafaya gaar ahaan dhimashadiisa ay badan tahay marka oo sistamyadii caafimaadka oo jiray adduunka kulli ka wada qaylisiiye ama mid dhisan ha ahaado ama mid awalba iska liita ha ahaado doctor guuleed cabsi intee la-eg ayaa laga qabaa in cudurkani uu si weyn ugu baaho soomaaliya adigoo ka cabir qaadanaya kiisaska ilaa iminka la helay iyo kuwa qarsoon oo ay dhici karto inay dib ka soo ifbaxaan waxa weeyaan cabsi weynaa jirto in in cudurka ku baaho mujtamaca soomaalida gudahooda maxaa yeele waxaa fududaynahayo qaab dhismeedkeenna iyo muxuu ahaa sida sida bulshada soomaalida ee tahay marka waxyaalaha fududaynahayo inuu cudurka si ba-an u baaho haddii uu bulshada aada usii dhexgalo waxaa ka mid ah dhaqankeenna oo ah isku tag in la isu tago oo dadka wada joogaan oo qofka xanuunsan lasoo booqdo oo la gargaaro oo isbitaalka dhowr qof ay wada wadaan marka waxaas dhaqankaas aan leenahay kuna salaysan runtii waxa loo yaqaano inshuransiga dadka muxuu ahaa dadkaas qalaad u yaqaanaan inay insurance leeyihiin hadduu jirada kobargareyna hadduu dhaqaalihiisa muxuu hoos u dhaco hadduu shaqa la-aan dhaco ma jirto halka kan halkan marka waxaa insurance waxaweyaan waa dadkaadi marka taas waxay keenaysaa isdhexgalkii laga digahayay xanuunka uu ku fidahay haddii laisu dhowaado laisdhexgalo la wada joogo in taas aysan suurto gelin in badan aysan dadkana u dhadhuganuglaan maadaama xanuunka uu cusub yahay ma laha muxuu ahaa baaritaanadii sidii loo rabay ama qof kasta inuu heli karo baaritaankii taasna waxay sabaysaa marka gaabis inuu yimaado in qofkii markuu tago meeshii lagu baarahayo haddii uu ka jirto muxuu ahaa ciriiri uu ka jiro dad badan iskugu tagaan ama muxuu helitaankii baaritaankii laabkii aan la hel dhaqso loo helin inuu qofkii ka caajiso inuu yidhaahdo gurigayaan iska geysanayaa muxuu ahaa midda afaraad oo sababi karto inuu xoog u fido waxa weeyaan dadkeenna soomaalida ma jecla wax la yidhaahdo karantiin in meel lagu hayo oo meel uu fadhiyo shan iyo toban beri waxa weeyaan aad aaday dhib ugu tahay marka isagoo ka cararhayo dad badanoo waxaan aragnay aan ka shakinay markaan u dirno niraahno tag muxuu ahaa goobta muxuu ahaa laisku baaro dhahayo ma tegayna gurigeenaan geysanaynaa maxaa yeele intayna la socoto o dhan waana la karantiila haddii qofkii laga helo cabsida la qabo inuu aad u fido waxa weeyaan taas waay waana waxa aan ka cabsanayn haddaan nahay takhaatiir doctor yaasiin welwelka ku aadan in cudurkani uu soomaaliya ku baaho intay la eg tahay horta cudurka wuu jiraa mujtamacan uu dhex yaalaa doctor guuleed inta uu tiriyo sababana waxaa weeye wax xoojinaya waa inuu cudurkani uu sii faafo taasoo ay tahay waa run karantiilka soomaalida ma jecla karantiilka experiency u leeyihiin waagii daacuunka dhacay waxay arkayeen qof karantiilka la geeyo dhimanaya laakiin kan isla midkii ma aha daacuunka haddaan la daawin afar saacadood shan saacadood gudaheeda qofka inuu ku dhinto waa laga yaabaa kan wax ka qabashuu leeyahay waxaa weeye dadka in la baro hadday karantiilka cararayaan isbitaalka cararayaan inay ilmahooda ay u baqaan ilmahooda inay cudurka ku ridin dariska aysan cudurka ku ridin cudurkaana aniga shaki igama jira inuu faafayo sababaha lasoo tiriyey awgeed inuu faafayo dabeecadda iyadaa u samaysan talyaaniga wax badan kama dhaqan duwanin ma jeclin guryaha inaan ku jirno iska daa in meelna laku xareeya dadkii waxaad arkaysaa dad badanoo afka u xoraya arki maysid laakiin laba afka u xoreeyayo haddana hab isa siinaad arkaysa oo isa salaamayo conceptigii guud ee cudurkaas sidii uu ku fidayay waxaa moodaa weli in ay dadka ay ka dambeeyaan disbite intaasi xasankaafow aad ogtahay idaacadaha laga hadlayo waaysi badan oo socdo raadiyihii laga hadlayo telefishinada laga hadlayo olmoose dhaktaraan ka hadlin ma laha haddana wixii wax weyn oo isbedel ah runtii mujtamaca dhexdeeda looma jeedo marka aad eegto qaabka cudurkani uu ku socdo iyo kiisaska maalin kasta la helayo maxaa kaaga baxay ma isleedahay bulshada si aada ayuu ugu dhex baahayaa aan siiyo ditoresa luul marka aan u fiirino soomaaliya markii horeeto cudurka anaga banaanka horta nooga imaada cudurkan waa cudur oo imported ah markii ay dadka yimaadeenna anaga si fiican uma aanan diyaar ahayn taas marka waxay keentay inuu maalinba maalinta ka dambeyso kiisaska ay kordhayaan kaysaska qaarkood aanba la ogeyn maadaama anaga sistamkeena caafimaadka oo ahayn sistem caafimaad oo aada u dhisan oo dadkii o dhan caafimaadkooda lala socdo dadkii o dhan in la wada yaqaano adareesi iyo ay leeyihiin family medicine ma nihin saa darteed waxay keenaysaa dad badan oo guryahooda haddaba jooga inay cudurka qabi karaan waxaanan aada hore loogu sii sameynin contact racka ama in qofkii qabay la dabagalo si dadkii u yaraadaan taas waxay keeni lahayd haddii aan marka horeeto aada u diyaargarowno oo arintaas aan aada u fuli lahayn inaan cudurka xakameyn lahayn laakiin hadda waxaa u maleysaa inuu xataa hadda jiro dad aan banaankana aadin magaalada xamar aan ka bixin oo bositifna noqde kaas marka marka uu yimaado waxaa dhici karta inuu cudurka bulshada dhexdeeda inuu si tartiiba ugu faafayo cudurkan sida la ogyahay waa cudur faafa hal qof oo qabo wuxuu ku daaran karaa ilaa iyo saddex qof marka haddaa halkays aragtid saddexaa heli kartaa saddex markaa aragtid sagaalay noqonayaan sagaal markaa heshid sagaal kalaa ku darsami karta qof kasta saddexa u gudbinaa marka sidaasay u socnaan labaatan iyo toddoba ay noqonayaan hadda waxaa ujeedeen si hal laba saddex aan u ahayn hal maraan soddon iyo laba keys la helay marka taas waxay kuu sheegaysaa inuu cudurka faafayo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo cudurkan wuxuu halis ku noqonaa dadka isla wada degan iyo korodhinaska ama marka bulshada ay hal meel wada joogto cudurka wax sida ku faafa waay waa tahay qaar ka mida dadka ay ka soo muuqdeen calaamadaha covid sagaal iyo toban waxay ku dhiiradeen inay iskarantiilaan oo ay bulshada la wadaagaan xanuunka halka ay jiraan kuwo badan oo isqarinaya oo aan ku dhiiran inay soo bandhigaan arrintaas marka soo bandhigin la-aanta dadka isqarinaya maxay dhibaataa u keeni kartaa bulshada waa tan ugu daran qofka intay ka soo muuqdaan calaamadihii baaritaanna aanan tegin naftiisana aan karantiin maxaa yeelay lama yaqaano waxa uu sido qofkaas inkastoo xanuuno badan oo ku dhaco saableydaha ama neefmareenka isku egyihiin calaamadaha oo aan la kala saari karin oo sida lagu kala saari karo keliya ee tahay qaabkoo usoo muuqanayo xanuunka iyo baaritaanka mxuuaha coronaviruska muxuu ahaa baaritaankiis la xaqiijinhayo haddana waxaa loo baahan yahay haddii qofka shakiyo inuu dhakhtarka u tago dhakhtarka waanadiisana uu qaabto haddii kale inuusan gurigiisaba uusan ka soo bixin inta muxuu ahaa hadduusan baarida uusan tegin runtii dhibaato weynaa lagala kulmahaya marka waxaa loo baahan yahay inuusan qofka isqarin dadka isqarinhayo bulshada waxay ku yihiin dhibaato weynay ku yihiin doctor yaasiin dadka qaba calaamadaha xanuunkan ee isqarinaya dhibaato caynkee ah ayay soo kordhin karaan horta waa dembi xag alla laga gala iyo xag biniaadamka laga galaba adoo cudur isku og inaad bulshada aad dhex timaado midda labaad dadkii miyaysan arkaynin dadka oo ku dhacay oo ka kacay oo haatan wax dhibaataa maanta aan haynin dadkeena u fahmaan waaye coronavirus waa hirgabkaba waa sheegtaan influensada markay ku dhacdee hirgab ahayo dhaaf dhahaana ma sidoo kale dhahaan oo gurigooda ay joogaan adeer waxaa weeye dadka in ay rabbina ka baqaan diintoodana ay shafaan oo cisaan ummadooda ay u naxariistaan dadkaasi in waxaa weeye aysan soo bixin dadkaasi waxaa waaye inay ummadda lahaa wareele waa soo ma soo bixi kareen lacagna ma haysa maalin goosadkii ma aadi kariye hala i taageero inay dhahaan waay maahane in ay bulshada dhexdooda ay soo dhex galaan ma aha waxaas waxaa weeye waa dembi waaye ciqaab diin ana waa ka imaan kartaa mid xukun dowli ana waa ka imaan karaa marka dadkaasi waa in degniin adag la siiyo qof qufacayo oo dadka dhex joogo inta la arko laga helo cudurkii laga helo runtii waxay tahay in la ciqaabo oo kaas istaahilaa doctore saluul dadka cudurka qaba ee isqarinaya sidee loogu qancin karaa inay goobaha la isku baara tagaan horta cudurkan qofka waxay ku xerantahay mar walba aqoontiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay iyo dadka wacyigelinta la siiye wacyigelinta ugu weyn waxay ahayd qofka adoo calaamadahaas isku arko inuu goobaha caafimaad ka tago haddii cudurkii waa qabtaa layidhaha ama baaritaan oo helay iyo haddiiba shaki ay jirtaba inuu iskaranteelo waa muhiim oo asaga oo keligiis afar iyo toban maalmood oo dadkii cudurka uu gudbi lahay ou yareeya marka taas wuxuu yareynaa khatarta cudurka iyo gudbiski qofka laakiin aanan ogeyn ama aananba rabin inuu asagoo cudurka qaba inuu socdo rabo waa qof cudurka faafinayo dadka ugu badan ku faafinayana waxaan dhihi karnaa waaba dadka oo maxaat ugu dhow asaga ilaa qofka cudurka qabo dadka ugu dhow ah cudurka ku dhacaa marka maadaama cudurkan uu yahay cudur la iska qaadayo haddii uu qariyo dadka uu ku ridayo waa dadkoo dadka ugu jeclahay laakiin aqoon darra u yeelayso aan isleeyahay marka dadku inay fahmaan haddii ay cudurka isku arkaan inay keligood qol la geeyo in la maxaat wixii uu u baahnayna loo sameeyo dadkii kalena uu iska ilaaliyo waa arrin aada u fiican cudurkana nagu yaraynayso doctor guuleed cudurka coronavirus halis intee la-eg ayay ugu jiraan dadka barakacayaasha maadaama aad og tahay sida ay u nool yihiin iyo hanaanka aqaladoodu ay kaabiga isugu hayaan halis intee la-eg ay dadkaasi ugu jiraan cudurka dadka barakacayaasha halis weynay ugu jiraan cudurkan inuu ku dhex fido maxaa yeele cudurkan waxa uu ku fido waxa weeyaan isku dhawaashaha waxyaalaha sida kuyaala ku fido isku dhawaashaha dadka barakacayaashana dabcan inta badan waxay ku nool yihiin waa meelo ciriiri ah waxay iskula nool yihiin waxaa laga yaabaa hal qol ama meel yaroo dhul yar in oo coshada in labaatan qof shan iyo toban qof inay ku nooshahay meel wada seexan hayaan meel ku wada cuntayn hayaan haddii qof ka mida uu kufaacahayo ama hindhisahayo intii muxuu aha xanuunkiina uu sido inuu khatar ku yahay inuu ku fidiyo intii muxuu aha la nooleed marka waxa weeyaan si kasta oo cudurka ku fidi karo waa laga dhexhelahayaa barakacayaasha marka taas macnaheedu maxay tahay waxa weeyaan waa meelaha ugu khatarsan meelaha dadka ku ururaan meelaha cudurkan ku fido waxaana ka mid a meelaha barakacayaashaha ka mid a sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa taxadar badan laga sameeyo wax kastoo laga qaban karo arrimaha barakacayaasha sidii looga fududeyn lahaa in cudurkan ku dhex fido haddoo ku dhex fidana barakaca meel kuu fadhiya ma ahan barakacii waxa waa soo baxa magaaladuu soo gelhayaa oo shaquu soo raadsan adeeguu soo raadsanhayaa ummadii kaleu dhexgelahayaa marka barkaca dhibka muxua wada noolaashaha ciriiriga ay ku nool yihiin wuxuu gaarahayaa dhibkii ka yimaado bulshada dhan ayuu gaarahayaa si sahlna ku gaarahayaa waa mahadsantahay doctor yaasiin isla su-aashan barakacayaasha waa u nugul yihiin cudurka sidee ugu dhex faafi karaa maadaama ay kaabiga isku hayaan barakacayaasha horta cudur walbay u nugul yihiin maxaa yeelay waa dad isdhex jiifo isdhex joog waxyaabaha u baahan in laga tastana waaye waxna waa laga qaban karaa haddaba meelay ku jiraan dad unbaa raashin u geeya dad unbaa wax u geeya laakiin dadka iyaga ah in ay helaan waayo amkaaniyaad ay uga maarmaan shaqada ay bannaanka usoo doomanayaan dadka meeshooda lagu hayo waayo hal qof oo dhexgalaa ku filan inta waxaa suurooda hal qof inay dadka distance iyo wax kala leeyihiin akhyaal akhyaal hal qof oo barakayaasha dhexgalaa waxaa waaye waa arrinana dee jadeecadan aragnayo busbuskaan aragnayo skebiskaan aragnayo waxaasi dadkaasi markay ku tiibiyda waxaasi dadkaasi markii ay ku dhacaan sidii maxaa la yiraahaa buul oo dab qabsadoo kale noqonaya marka waxaa loo baahan yahay hadda in laga fikiro wixii barakacayaasha lagayi in leh dad yarna ma ahan isleeyahan waa tomaneeyo kunoo qofood wahay dadkaas waxay u baahan yihiin sidii loo celin karo raashinkooda iyo cuntadooda loo dhammaystiri karo haatan waayo markii emergencyganoo kala jira waayo markii laga faa'iideysan lahay oo dadkaasi deegaan dhaba sidii loo geyn lahay loogu heli lahay laakiin waa khatar meesheeda taagan in cudurkana aada ugu faafo ayagana ku baaba-aan ummadda inta kalena ay dhex keenaan halis intee leeg ayay ditore saluul dadka barakacayaasha ahi xanuunka covid nteen ugu jiraan haddaan horta annaga soomaali nahay annagoo dhan halisaan ugu jirnaa maadaama anaa dad masaakiin ah oo dhaqaalahood aada u hooseeyo guryaha aan deganaha ay iska yihiin guryo oo aan sida la rabay u samaysnayn haddana kuwa barakacayaasha ayaga waxaan u maleynaa waa ugu sii daran yihiin maadaama ay dadka dhan hal meel ku wada nool yihiin waxaa laga yaabaa hal buush oo cooshad iska marooyin kor laga saarsaaray inay ku nool yihiin sideed qof toddoba qof qoyska soomaalida waxaa la dhahaa celcelis ilaa iyo shan ilaa iyo lix qof waay haddii lix ama toddoba qof uu yahay oo hal meeloo yariisan ay ku nool yihiin hal qof haddaba ku dhaco dadka dhan waa wada gaari karaa marka dadkeena halistaasay ugu jiraan gaar ahaan haddana cudurkan waxa ugu muhiimsan waa nadaafadda waxaan ognaha inay biyaha ku yaryihiin oo aysan biyo ku filan haysanin waxaan ognahay inay saabuun heli karin markasta ay gacnaha ku dhaqdaan marka taas ayadana waxay noqon doontaa caqabad kaleeto oo cudurka inuu faafo keenaysa dee oo ku dhaco inay dad badan ay cudurka qaba in la arko ama u dhintaan dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno xanuunka covid sagaal iyo toban iyo welwelka laga qabo inuu ku baaho gudaha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareynka doctor yaasiin axmed nuur oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira doctore saluul maxamuud maxamed aan u soo laabto barnaamijka doctor guuleed haddii aan ku weydiiyo inta aan ka warqabno ilaa iminka wacyigelinta ay bixinayaan bahda caafimaadku waxay ku kooban tahay gacmaha ha la dhaqdo iyo guryaha ha la joogo soomaalida badankeeduna arintaasi way ka madax adeegeen ma jiraan talooyin kale oo caafimaad oo aada bulshada la wadaagaysaan
waa sida cudurka uu ku fido waayo macnaha gacmaha taabashada iyo in qofkii xanuun isku arko oo guriga uu joogo qofkaan xanuun isku arkin uu guriga joogo si uusan oola kulmin qof xanuun qabo guri joogitaanka ma aha qofka calaamado isku arko keliya maahan waxa weyaan qofkaan calaamado isku arkin xataa hadday suurtagal u tahay inuu guriga joogo maxaa yeeley si uusan oola kulmin qof xanuunkii qabo marka waxa kaloo la samayn kara ma jirto waxa kaloo la samayn kara waxa waa daaweyn daaweyntuna waxaa ka horeeya ka hortag ka hortaggeena waxa waa in laisu sheego sidii cudurkii uu ku fidahaya tallaalaa jiro jiri karo tallaalna weli lama hayo macnaha in qofka laga sii tallaalo midda xigi kartayna taas waay tallaalna ma jira hadda ilaa haya tallaal oo loo isticmaalo waa la rajaynayaa marka qaarkeed waxaa laleeyahay muxuu ahaa labayo toban bilood ilaa sideed toban bilooda diyaar ku noqonaa marna waxaa leeyahay in ka gaabanaa laga yaabaa mar laakiin ilaa hadda expertska ku howlan inay soo saaraan tallaalka ilaa ha waxaad natiijaa marka taana waxa weeyaan midda muxuu ahaa kaalmeyn laheyd mar walba laga maarmayo wacgelinta laakiin waxa kaalmeyn lahaa oo dadka la dhihi lahaa waxa weya inay istallaalaan tallaalkiina lama hayo marka sidaas weyaan waa mahadsantahay doctor yaasiin isla su-aashaan dhakhaatiirtayaa tihiin wacyigelinta ilaa hadda ma dhaafsiisana gacmaha ha la dhaqdo iyo guryaha ha la joogo horta waxaa la isku waafaqsan yahay adduunka isku waafaqsan yahay waa taas wa soomaali saan uma samaysma iyo maaha soomaali hadday rabaan inay isdilaan hastee ha iska socdaan ha isku yimaadaan balse aniga mid kalena waa isleeyahay habka noocaasa soomaaliya wax mid anfacaya ma yahay mise ma aha cudurkan looqsiba wuu u fidaa haddii aad ka soo qaado aad fiiriso dhimashada ilmaha iyo dadka da-da yahay waa boqolkiiba hal boqolkiiba one bonty five oo kale waayo talaal waa degdegi doonaan shirkado badana degdegi doono talaal keeni doono aniga ma qabo talaalkaas in la isticmaalo talaal kama yaqaanayo sanad iyo bar laba sano markii la dhaqsado oo weliba la helo beesha ziiqi bukaanka oo ka bilowday la ogaado jiinka ugu fiican oo maxaaliiq ah conservativeka ah oo talaalka laga samayn laha waan kugu soo laaban doonaa dictor yaasiin ansiyo dictore saluul cudur kasta si unba uu ku faafaa si loo joojiyana wax unbaa lagu joojiyaa cudurkan waxaan ognahay inuu ku faafo qofka dhacaanka ka imaanaya sankiisa afkiisa a ugu badan kadibna qofka inuu qofka kale u dhowaado ee ku faafi karaa saasaa loo yiri horta guriga hala joogo guriga hala joogo kaliyamaan hala kala fogaadaa muhiim ah tan labaad oo ah in gacnaha la dhaqdana gacnuhu waxay ka mid yihiin waxa cudurka aadka u faafinaya qofka cudurka gacantiisa ama ku hindhisay ama ku qufacay kadib qof kalou salaamay waa u gudbaa marka taasaa horta gacmo dhaqashadana xooga loo saaray xataa dhakhaatiirta waxaan ognahay xataa dhakhaatiirtu inay cudurkan gudbiso dhakhtarka doose gacnaha dhaqanoveshinkan oo fiiriya bukaan bukaanka kale inuu u gudbi karo marka mar kasta gacno dhaqashada meel kasta oo la joogay ay muhiim u tahay cuduro badanaana lagu joojiyaa cudurkanana waa ka mid laakiin marka aan ka hadlayno soomaalida oo ah dad masaakiina dhaqaalahooda oo maxay ahayd hooseysaa sheegtay oo ah dad qutulyoonkooda raadsado annaga hadda qutulyoonka yaala raadsan ma dhehayno qutulyoonkooda ha raadsadaano laakiin sida ugu fiican una macquulsan oo ay uga hortegi karaan ha sameeyaano haddii ay xira ay maaska xiro karaan markay shaqadooda qasanayaan haddii ay gacnaha dhaqo karaan mar kasta haddii ay maxay ahayd kala fogaan karaan intaasoo dhan waxay u tahay faa'iido cudurka marka cudurka isku arkaana inaysan dadka dhexgelin ay dadka ka ay ka maxay ka fogaadaan ayadana waa faa'iido kale dadka hadda banaanyada ku nool soomaaliya oo kale waxay iska qabtaa meelo badan oo banaan ah waxaa laga yaabaa cudurkan dadka baadiyaha jooga inaysan dhib badan ku haynin sababto a dad badan oo meel isla degan maaha nin walba meel gooniyoo degan yahay iyo hawadoodaas furan inay ku fakadaan waxaa tihiin howlwadeennadii indhaha u ahaa bulshada marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka haddii aad eegtaan dadaalada iminka soconaya ee ku aadan la tacaalidda cudurka coronafirus ma yihiin kuwii loo baahnaa mise gaabis ayaa idiin muuqda aan ku horeeyo doctor guuleed dadaallo waa socdaan meelo badan ay ka socdaan wasaaraddaa wado ururka takhaatiirta soomaaliya wado shakhsiyaad isxilqaamaa wado waa waa bilow fiican waaye meeshii la rabay ma gaarin laakiin waa lagu socdaa wax walbana biloway leeyihiin wax walboo cusubna waxa weeyaan waxay leeyihiin challengesku leeyahay ama waxyaalaha kaa hor imaanahayo oo aadan ku talagelin oo badanaa jiro waa iska jiraan challenges waa iska imaanhayaa waxyaalayaan ka sheekeynaynay oo dhaqankii iyo dhaqaalo xumadii iyo iyo iyo muxuu ahaa dadkiio muxuu ahaa aan xoolo haysanin iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa challenges kaa hor imaanhayo diyaargarow aan hore loogu diyaargaroobin in muxuu ahaa tan oo kale adduunka oo soo marayso iyo idan ruuxeeda waa waxyaalaha maaragtay ku hakinhayo marka dadaal waa jiraa bilow fiicanna waa jiraa laakiin meeshii la rabay lama dhihi karo waa la gaara laakiin waa lagu socdaa insha allahu tacaala doctor yaasiin dadaallo badanaa socdaa wasaaradda caafimaadka ururada dhakhaatiirta dad kaleeto fara badan ma yihiin dadaaladii loo baahnaa mise waa dadaallo gaabis uu ku jiro oo dhutinaya horta nin walba tabartiisa meel dhigta waa ognahna cudurkaasoo ku bilowday china waxuu ku dhigaan ognahna america waxuu ku dhigayo dadkii oxygen siinla aan u jeednaa wasaaradda caafimaadka runtii iyo ururka dhakhaatiirta way dadaaleen traininka woo socdaa ilaa lixdan dhakhtar u socdaa ha u maleyna inkastoo tartiib tartiib gruub gruub loogu sameynayo wasaaradda caafimaadka way orodayo testiga way keentay isbitaal dadkii way geysay laakiin waxaysan haynin kuma siin karto haddii cunto haynin cunto keen ma dhihi kartid wasaaradana ooma taalo arintaani waxaa waaye arin mujtamaca idil oo soomaaliyeed waxaa weeye inay mujtamaca ay bartaan waaye tabarta dalkeeda uu leeyahay dowladeeda ay leedahay wasaaradda caafimaadka ay leedahay dhakhaatiirtii way joogaan oo halkaas u taagan yihiin wixii waana ah way siinayaan wixii daawaha ay siin karaana way siinayaan waxay la qaban karaana way la qabanayaan laakiin in ay dadkii wax dhegaystaan waaye in ay baashii dab inta sii geliyaan meel walba ku qufcaan oo ay tagaan ma ah marka runtii wasaaradda inta ay samaysay in ka badan ay samayn kartay waqtiga xaadirkaa ma laha haddeeraysan ventilatorskii weli aysan haysanin meel lagaa siinayana ma laha lacagta ayagoo haysta ay soo gadan layihiin maxaa yeel dad walba waxaa u diran dadkiisa u diran marka hagar ma jirto tabar la jirto maahana hagar ma jirto balse waxaa keliya ku tashan karno mujtamac isku yimid oo cudurka sida la iskaga dhowro iyo waanada qaata waa doctorayse luul adigoo soo koobaya dadaalada socda ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka covid sagaal iyo toban ma yihiin kuwo sidii loo baahnaa u socda horta soomaaliya marka laga hadlayo dhanka caafimaadka caafimaadkeeno dhanaa gaabis ku jiro dadaalkeena aada u hooseeya waxyaabaha aan wax ka qabanno oo ugu badan waxaa la yidhahdaa waa oo barnaamijyada caafimaadka oo wasaaradeenna xooga badan ay ku samaysa waa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxaanu ognahay inaan adduunka ugu dhimasho badan nahay ugu hooseyno marka covid nteen oo dadkii waxhaystay horta ka cadaadiyey annaga wax badan ma ka qaban karno midda labaadna waxaa waaye dadaalkeenana aaduu u hooseeya dadaalkeenna ha noqdo inaan isku xiran nahay shaqada aan qabanaynan ee hal meel u socota waa nugu yar tahay soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markay wax dhacaan inuu qof walba dhinaciisa u ordo ayada nafsirkeeda taas aan coordination la-aan ama isku xir la-aan dhibaatada ugu badan oo hadda haysato waay maxay eeto dadaalada socdo tan labaad oo aan aada u dhigi karo waxaa ah qalabkii iyo isbitaaladii qalabaysnay soomaaliya ma haysato cudurkan waxaa la ogyahay qofka dhimanayo wax u dhimanayo ugu badan waa inuu oxygen helo waa inuu wax la yirahdo intubation iyo u helo maxay aheeto ventilator marka intaba soomaaliya inta taala labaatan xaba ma dhamo waana magaalo madaxda bas ayaga nafsirkoodana hadda shaqadii loogu talagalay ba qabanooyaan oo meelaha ay yaaliin cudurkaba laguma daaweeye marka taas naftirkeeda waxay ku tusee sida ay gaabis nooga tahay gaabiska kaloon qabno waxaa waaye baaritaanka ilaa iyo hadda dadka aan baarnay kun qof xataa ma dhammo marka taas naftirkeeda waa arrin kaloo gaabis ah boqol laba boqol maa haddii la xisaabo wax la baaro waa dad aada u yar waay oo kooban oo magaalo madaxda iyo meel gobolladii lagama warqabo meelo badan lagama warqabo aadan gaabis u nahay ilaahay baan waxaan ka baryaynaa inuu isagu naga soo gaaro doctor guuleed waxaa jira hadalhayn ku aadan in cudurkani aanu ku nagaan karin wadamada cimiladoodu kulushahay sida soomaaliya oo kale arintaas maxaa ka jira
horta meelo badan waa looga hadlay dad badan waa soo qaadan xataa culummo expert ku ah xanuunka kan waa soo qaadeen laakiin ilaa hadda wax caddeen lama hayo laba si aan u kala dhigo waxaa ma qofka jirkiisa ku noolaashihiisa mise viruska bannaanka hadduu yaallo qofka nolo hadduu ku dhex jiro ma laha kuleel cilimad kuleel cimilad qabow iyo ma laha waxa weeyaan waa waa waa ku dhex koraya waa ku dhex badanhayaa laakiin haddii laga wado macnaha ee tahay bannaanka markii la joogo haddii viruska oo bannaanka ku dhaco qorax ayaa jirto qoraxda waa dilaysaa taas waxa weeyaan waa waa waa mid la odhan karo waa waa sax viruska bannaankuma noolaan karo laba saddex daqiiq ka badan hadduu dhul ku dhaco haddii gudaha uu ku dhacana wuxuu ku noolaan karaa siddeed ilaa toban daqiiq ayuu ku noolaan karaa marka ujeeddada dadka markay leeyihiin waa kuleel ma ku noolaan karo dani ma garanayo midday ka wadaan laakiin viruska bannaanka qoraxda hadduu ku dhaco waxa weyaan laba saddex daqiiq waa ku dilma laakiin qofka gudihiisa markuu ku jiro waxa weyaan waa ku tarmahaya waa isku mid meel kasta aad joogto doctor yaasiin meelaha kulaylaha ah xanuunkani ma ku nagaan karaa haddii aada sharaxdo tembratureka qofka waa soddon iyo toddobo viruskuna asagoo ku dhex jiro oo ku noolyahay viruskuna asagoo ku dhex jiro oo ku noolyahay waa viruska waa virus r n a waa sax waa waa termo termolabil waaye qoraxda waxaa waaye waa u fududahay inay disho laakiin markii ay viruska dhaqankii caadiga ahaayo lagu yaqaano oo leeyahay iyo markii inta isbedelo oo bandemig noqdo sida influenzadao kale influenzada yurub iyo ameerikase u laysay weligeed anaga noomalayn hal marayna laysay waa markii bandemig oo noqdayo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo tobanki maxaa dabeecadiiyo ka baxay hadda kan xaalkii kale ku jira dabeecadda uu ka baxsan yahay wax la isku halaya ma aha qoraxda ay reynaysa iyo kan iyo yeelaysa baalkan waxaa waaye meeshuu daaqsimaad ka helaaba waa iska daaqsana dadka hadduu yurub iyo soo wada daaqsado iyo ameerika soo daaqsado xaguu aadaya africa kusoo durdurina meel kaluu sii aadaya marka waxaa weeye sheeka laiska dhaadhiciyo waay waa run qoraxda waxbay tiraysaa laakiin ma joojinayso viruska doctore saluul sida dadka badankiisu ay isku qanciyaan maxaa ka jira hadalhaynta ah in khatarta cudurkani ay ku yar tahay meelaha kulaylaha ah cudurkan horta waa cudur cusub qof wax badan ka yaqaana iska yar qolo walba waxbay iska sheegtaa laakiin waa cudur la wada baranayo cudurka waxaa laga yaabaa markuu jina jooga iyo markuu yurub yimid hadda waxyaabo badan oo iska bedelay markuu africa imaadan oo isbedelo markuu aasiya taga mar walba cudurka meeshuu joogay environmentgaas ama hawadaas ama bii'adaasoo la qabsadaa ilaa hadda anaga waxaan ka naqaano male hebelaa dilaa laakiin waxaan ognahay inuu soomaaliya cudurkii laga helay inay dadna u dhinteen marka cudur oo la inkiri karo ma ahnaan qabaa soomaaliyana wuu imaan karaa dadna wuu ku dhacay hadeer qaar badan oo waxaa jirta bositive oo dhakhaatiirta ka mid yihiin marka arrimahaasoo dhanaa jiraan marka ma dhihi karno cudurkii ma jiro laakiin mar walba inaan taxadarkeeda aan muujino cudurka waa run oo hargab hargabyada ka mid ah coronavirus awal waa jiri jira laakiin hadda hal mar uu iswada bedelay calaamadihiisi iyo maxayto wixii oo dadka dhibaatada oo dadka u geynaya hadda aaday isku bedeshay hadda waxaa jirto soomaaliya markuu yimid calaamada cusub awal aan la oqoon xataa in lagu arkay dadka soomaalida marka arrintaas cimilada wax sugan maaha culimada wax sugan oo hadda la dhihi karo anaga nooma imaanayo oo la isku hadlayn kara ma aha waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka maxay tahay taladiina ugu dambaysa ee aad bulshada u jeedinaysaan taasoo ku wajahan sida looga hortegi karo faafista cudurka covid nteen aan ku horeeyo doctor guuleed
waa iska caddahay waxaaye waxa weeyaan waa hal muxuu ahaa hal hal talo waxa dhan ku soo aruurhayaan ha la qaato talada takhtarka ha la dhagaysto wacyigelinta ku saabsan cudurkan covid nteen sida muxuu ahaa dhagahana waa laga maqlay oo wax badan waa la faafiyey indhahana waa laga arkay oo videool bakliis badan waa laga sameeyey sida loo dhaqmo cudurka kan waxaan kaga hortagi karnaa oo aan ooga adkaan karnaa waxa ugu weyn waxa weeyaan ka hortag inaan sameyn intaa muxuu ahaa laysu sheega fara hala dhaqdo hala kala fogaado yaan laysku quficin muxuu ahaa inta lamid aho oo oo wacyigelinta la iskugu sheego ha la qaato haddii saa la yeelo waxa weeyaan waa ka adkaanaynaa cudurka kan fiditaankiisana waa xadidmahayaa waana laga guulaysanaa insha allah haye doctor yaasiin cudurka waa laga adkaan karaa kolorihii waa ka adkaana runti laakiin waxaa la rabaa kow see la iskaga dhowrayaa sida la iskaga dhowrayaa waa simbal way sahlan tahay waa faradhaq haddaad qufacdo haddaad qadhan tahay gurigaada joog ilaa waxa ay ka caddaadaan laakiin talooyinka in si fiican loo dhagaysto waaye wax la dabaqi kara waaye wax la samayn kara waaye familiyada ha isku noqdaan ayaga ha ka sheekaystaan bal cidaha ha isweydiiyaan waxaan mina soo gaari karaa mise may iyo soo nagu soo gaari karaa iyo iyo maxaan samaynaa dadka familkiisan wada bixiyaan suuqiyo wada aadin hal qof ha baxo markuu yimaado qof kale ha baxa maalinka kale laakiin waxaa waaye in talooyinka faqdhaqa la badiyo salaada la badiyo waa weysaa ku jirta sunnada ha badiyaan toban toban kale ha ku darsadaan si nadaafadda ee ugu sii hagaagto afkana hala duubto luul maxay tahay taladaada ugu dambaysa ee aada u jeedinayso qaybaha bulshada si loo xakameeyo faafista cudurkan ummadda soomaaliyeed waxaan u jeedin lahaa cudurkan waa cudur jiro qofkii calaamadaha isku arko inuu dhakhaatiirta la xiriiro way fiican tahay inuu dadka ka fogaado cudurkan uusa faafinina waa muhiim wix ilaahay keena markastaba inaan anaga aan ku kalsoonaanaa fiican cudur haddaa qarsatid adiga unbuu ku qarsanaa taas horta dadweynahaan leeyahay isbitaalada iyo dhakhaatiirta waxaan leeyahay inay taxadarkooda ayagoo muujinaya inay dadkooda soomaaliyeed u gurmadaan isbitaalada xiran waxaan leeyahay waa in la furaa sida isbitaalka digfeer oo kaleeto yardameeli isbitaallo waaweynoo waxaa jiraan wadankeena ku yaala oo haddii si fiican loo qalabeeyo ama si fiican u shaqeeyaan wax badan ka qaban kara cudurka ayaguna inay kaalintoodii qaataan maantay soomaalida u baahan tahay waxaan ognahay isbitaalada qaarna waa public qaarna waa brivate kuwa brivateka iyo kuwa publicaba ummadda soomaalida ay u wada shaqayn jireen inay weli sidooda ugu wada shaqeeyaan laakiin ma dhahayno qofka dhakhtarka naftiisa halaago asagoo taxadarkiisa muujinayo asaga naftiisa maxaayt ilaalinaya inuu dadka soomaaliyeed u gargaaro wax adiga aa haysid inuu qof walaalka ah u dhinto wax fiican ma aha in ay ayagana maxaayt qaataan mas-uuliyadooda dowladda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay mas-uuliyadda caafimaadka ee dadka soomaaliyeed maanta waxaan ognahay cuduradan inay cudur aada loogu baabacay uu yahay soomaaliya awalba iska liidato annaga cudurada yaryara aan u dhammaan jirnay covid nneteen inuu dhimasho kasii badan sameeyaa dhici kartee in dadka loo gurmado oo lees gacan qabsado maxay ganacsato dhakhaatiir culamaa udiin kulli cudurkan wuxuu dadka bulshada o dhan aa mas-uul ka saaran intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku gorfaynaynay halista cudurka koronafayras iyo walwalka laga qabi karo inuu si weyn ugu dhex baaho qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka ka qayb qaadanaysay oo kale ah doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka doctor yaasiin axmed nuur oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira doctoresa luul maxamuud maxamed tan iyo intaannu mar kale barnaamij noocan ah ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo dulmaro cabdixakiim maxamuud shirwac xilli xanuunka covid sagaaliyo toban uu dunida ku faafay ayaa dowladda maraykanku ay soo bandhigtay saddex marxaladood oo dib loogu howlgelinayo howlmaalmeedkii caadiga ahaa ee waddanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagooga ay garab joogaan guddida gaarka ah ee qaabilsan xanuunkan covid sagaaliyo toban islamarkaana khamiistii shalay warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dalka dib loo furi doono waxaana madaxweyne trump sidoo kale uu sheeciyay hanaanka hawshan loo raacayo iyadoo intaasina uu kusii daray in feejignaan la samayn doono islamarkaana aada loo taxadari doono wejiga koowaad ee hawshan ayaa tilmaamaya in dugsiyada iyo goobaha lagu caweeya ay xidhnaan doonaan balse goobaha lagu cibaadaysto kuwa lagu cunteeyo shaneemooyinka meelaha lagu jimicsada iyo weliba kuwa ciyaaraha lagu dheelo iyaga dib loo furi doono iyadoo si adag loo ilaalin doono in dadku ay isu dhowaadaan wejiga labaad ayaa isaguna tilmaamaya in dugsiyada dib loo furo islamarkaana safarada aan muhiimka ahayn iyagana la fasaxo hase yeeshee badi shaqaaluhu ay guryaha kasoo shaqayn doonaan halka wejiga saddexaadna uu tilmaamaya in goobaha shaqo aan aada loo ilaalin hase yeeshee dadka u nugul xanuunadu ay bulshada kusoo dhexlaaban karaan iyagoo ku dhaqmaya hanaanka kala fogaanshiyaha dhinaca qaaradda afrikana sida lagu xusay warbixin maanta soo baxday oo uu sameeyey maxad cilmi baadhis ah oo ku yaala magaalada london ayaa tilmaamay in qaaradda afrika la filayo in xanuunka covid sagaaliyo toban ay sanadkan ugu dhiman karaan dad gaadhaya saddex boqol oo kun oo qof waxaa kaloo ay warbixintu custay iyada oo soo xiganaysa guddida dhaqaalaha ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan afrika in haddii aan wax falcelina lagaga hortegin xanuunkan ay suurtagal tahay in saddex dhibic saddex milyan oo qof a u dhiman karaan sidoo kalena uu ku dhici karo hal dhibic laba bilyan oo qof sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in haddii si adag loo dhaqangeliyo kala fogaanshiyaha dadka islamarkaana dhanka wanaagga laga eego laga yaabo in qaaradda afrika ay xanuunkan ugu dhintaan boqol iyo labayo labaatan milyan oo qof qaaradda afrika ayaa jimcaha maanta wadar ahaan dadka xanuunka uu soo ritay amaba uu kusoo dhacay sheegay in ay marayaan siddeed iyo toban kun oo qof ugu dambayntiina dalka shiinaha ayaa maanta sheegay in dad ka badan tiradii markii hore la filayay ay xanuunkan covid sagaal iyo toban ugu dhinteen gobolka wuhaan ee dalkaasi gobolkan oo ah halkii uu xanuunkani ka soo bilaabmay ee dalkaasi shiinaha ayaa tirada dhimashadu ay kor u kacday boqolkiiba konton saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa war ay soo saareen ku sheegay in kun laba boqol iyo sagaashan qof oo kale ay gobolkaasi xanuunkan ugu dhinteen taasoo wadarta guud ee dadka halkaasi xanuunkan ugu dhintay amaba uu ku dilay ka dhigaysaa saddex kun sideed boqol iyo sagaal iyo lixdan qof waxaana sidoo kale mas-uuliyiintu ay kordhiyeen tirada dadka la xaqiijiyey in xanuunkuu ku dhacay kuwaasoo wadar ahaan iyagana ay ku sheegeen inay noqdeen konton kun saddex boqol iyo saddex iyo soddon qof markana dhegaystayaal nagula nasta heesan dabacsan
aa
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa jamaal axmed cismaan iyo maxamed shiir cabdiraxmaan ee idinla socodsiinaya tan kulan dambe nabadgelyo